alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiina wlaa cudwaana ila clى الظaalimiin slى اllah wslm عlى nabiyina muxamadi wعlى آlih وصaxbih wslma tasliima kaiira kitaabu ljihaad baynu ku soo dhex jiray qala wcan sahl bni sacdi radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam waxaa rasuulka ilaahay yidhi hintaani laba arrin laa turaddaani lama celiyo aw qallamaa ama waxa yar turaddaani inta la celiyo laba macni waxa weeye duco hintaani laba duco lama celiyo oo waa la aqbalaa ama la inta aan la aqbalin baa iska yar labadaa duca waa maxay adducaa'u waa baryada ilaahay la baryo cinda nidaa'i adaanka agtiisa nidaagaasi waa yeedhmadii salaada loo yeedhaayey waxaana soo gelaya bay ahlulcilmigu leeyihiin adaanka iyo iqaamada labadaba wa cinda alba'si iyo marka dagaalku joogo xiina yulximu markuu hilbaynayo bacduhum ragga barhkoodba bacdan barhka kale rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiix xadiidkuna waa xadiis saxiixa weeye sidaa uu sheekhuba sheegay alimaamu alalbaniyuna wuu saxiixiyey raximahu llah marka kolka dagaalku jiro laysjafaayo ee waxa weeye hubka iyo waxa lagu dagaalamayo laysku googoynayo iyo marka salaada laysugu yeedhaayo labadaa jeerba waa laba wakti oo ducada ilaahay jalla wacalaa uu aqbalo waaya qaala wuxuu uhi wacan anasin radia allaahu canhu qaala kaana rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama idaa hazaa wuxuu rasuulka ilaahay ahaa idaa hazaa marka uu duulo qaala mid yidhaahda allaahuma anta cadudi wa nasiiri bika ajuulu wa bika asuulu wa bika uqaatil allaahuma allahayow anta adiga ayaa ahaaday cadudi kaalmeeyahayga adiga ahaaday ka i caawinaya wanasiiriya adigaa ii gargaaraya oo labada kelmadood waa isku macno cadudii iyo nasiiri cadafka laysku cadfayna waa cadfu tafsiirka cadafka laydhaa weeyi bika adiga awooddaada ayaan ajuulu iskaga difaacayaa gaalada iyo cadowga wa bika asuulu adiga keligaa awooddaada ayaanan markaa ku boodaya cadowga ku weeraraya wa bika uqaatilu adiga markaa awooddaadaanan ku dagaalamaya cadowga kula dagaalamaya ajuulu baa aniga ii qoran nusqadaha qaarna axuulu buu qoraya marka ajuulu ay amnacu wa adfac awooddaada ayaan cadowga iskugu iskaga difaacayaa isku karawaya axuuluna ibnu callaanku wuxuu ku fasirayaa bika xuulu yantaqilu min makaanin aw shaanin ilaa aakhar adiga awooddaada ayaan arrin kaga wareegayaa mid kale ugu wareegaya ama meel kaga tegaya meel kale ugu wareegaya labadaa lafdi bal waynu sii hubin doonaa insha allah kolley nusqadaha qaarba lafdi bay qorayaan kooda raajixa ah waynu sii eegi doonaa wa bika asuulu wa bika uqaatil asuuluna iyaduna waxaa markaa loo isticmaalaa bootada markaa sababtaada ayaan cadowgii dee kula dirirayaa ku boodaya ku laynaya wa bika uqaatil qaala rawaahu abu daawuuda watirmidiyu wa qaala xadiidu xasanu xadiid xasan uu ku sheegay xasanna xadiidku uu ka sarreeya waa xadiid saxiixa weeye sidaasaa sheekh saliim uu leeyahay وكذلك الإمام الألباني نو صحيحيي واتهي وحنا حديثك لقى قادنا يا dadku si kastoo ay xirfadda dagaalka u yaqaanaan iyo si kastoo ay u awood badan yihiin ama u tiro badan yihiin awooddooda iyo tababarkooda iyo xirfaddooda inaanay cuskan balse mar walba ilaahay jalla wacalaa ay cuskadaan awoodda ilaahay ay ku tiirsadaan rabbigooda ay tala saartaan قال وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وحوها إذا خاف قوما دول مركا وكبحه إذا خاف قوما دول مركا وكبقه خاف قال وحورا شري اللهم إنا نجعلك في نحورهم اللهم الله يو إنا أنك نجعلك وحنكاي إلينا في نحورهم دومهوده waaya wanacuudu bika waxaanu kaa magan gelaynaa min shuruurihim shararkooda dhuumahoodaanu kaa yeelaynaa macnii inaad naga difaacdo oo dhibaatada ay nala doonayaan aanayna gaadhsiinin baanu ku weydiisanaynaa sharkoodaanaanu kaa magan gelaynaa waayo intii sharle sharkeeda ilaahay baa jalla wacalaa laga magan galaa ilaahay baana addoomihiisa ka badbaadin karaa rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiix xadiidkuna waa xadiis saxiixa sidaa sheekhu sheegay alimaamu alalbaaniyuna wuu saxiixiyey marka ducadan qofku waxa uu akhrisan karaa kolka cadow ay ishayaanee jihaad iyo markaa saaxaadka dagaalka uu joogo kadaalika marka uu gaalo iyo cadow hadduu doono haba dhex joogee uu ka boqo ee uu is yidhaahdo dhib bay kuu geysan doonaan ha akhrista dikrigan iyo ducadan cajiibka ah ilaahayna qofka cuskada ee isaga isu dhuldhiga ee magan gala ee tala saarta wuu ilaalinayaa mana hoojinayo wa can ibni cumara radia allaahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala alkhaylu macquudun fii nawaasiha alkhayru alkhaylu farduhu macquudun kuwa lagu xidhay weeye fii nawaasiiha fooddeeda alkhayru khayrkaa lagu xidhay ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinka qiyaame muttafaqun calayhi waaya khayrkaa lagu xidhayna waa mid adduunyo soo degdegaaya iyo mid aakhiro oo dambaynaaya intaba wuu leeyahay sida uu fasirayo xadiidka soo socdaa وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل فرده معقود هو لغو حري وهي في نواصيها فود الخير خير كان لغو حري إلى يوم القيامة الأجر أجر با لغو حري والمغنم غنيم متفق عليه أوه فرده دي وحوية حوله لغو دقاء بي يقول لنبر وانسانايين مركا marka fardaha lagu dagaal galo ee cadowga lagu weeraree lagu weeteeyo ajarna waa lagu helayaa aakhiro ilaahay jalla wacalaa qofka uu ku siinayo khaniimana waxa weeye in lagu helaa laga yaabaa ee dheef adduunyooddee soo degdegaysa ahaatay markaa farduhu waa wixii ugu qaalisanaayee kolkaa lagu dagaalamayay waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen wax kastoo lagu dagaalamo sida gaadiidkan iyo aaladahan casriga ah ee hadda la isticmaalo wax kastoo lagu dagaalamo oo gaalada iyo cadowga ilaahay lagu wiiqo diinta ilaahay iyo tawxiidkana loogu gargaaro ayaa macnahan yeelanaya oo ajar iyo khaniimo labadaba lagu helayaa waa tahay qaala wuxuu ihi wa can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam man ixtabasa ay man xabasa qofka xidha ixtabasa bimacnaa xabasa farasan qof faras qofka u xidha fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa iimaanan billaahi rumaynuu rumaysni ilaahay uu rumaysan yahay darti iyo wa tasdiiqan biwacdihi rumaynuu markaa ilaahay ballanqaadkiisa rumaynaayo dartii u xidha fa inna shibacahu dheragiisa faraskaa dheragiisa iyo wariyahu wabaxiisa oo maaragtay cokanaadee biyaha uu cabo iyo warawthahu saaladiisa iyo wabowlahu kaadidiisuba fii miisaanihi miisaankiisa ayay ku sugan yihiin oo loo saaraya yowma alqiyaamati maalinka qiyaame rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyey marka man ixtabasa waa qofka waqfe ee u diyaariya faraska fii sabiili illaah uu diyaarsanayaa wax alla wixii markaa ku saabsan jihaadka iyo ilaalinta furinaha hore iyo korjoogaynta dadka muslimiinta ah ayuu ugu talagelaya howl noocaasi mar alle markay soo baxdo ayuu ku boodayaa ku leedaynayaa ee waxa weeye cadowga dee kula dirirayaa qofka markaa faraskaa sidaa u waqfa iyada oo niyad wanaagsan uu leeyahay oo niyad fiican uu leeyahay xallo wixii faraskaa raadahee ka dhalanaya waa loo qorayaa ajar buu u yahay kitaabkii sakadana waa inagii ku soo marray qofka faras ugu talagala markaa khayrka iyo wanaagga inuu saaladeeda iyo raadkeeda iyo orodkay cararta iyo wax alla waxoo dhan ba yeelanayo iyo baadkay cunto iyo wax alla waxoo dhan loo qorayo waaya farduhuna dee waa cajiib oo wakhtigaa horena lambar wan bay ahaynoo waa lagu diriri jiray ilaa imakana caalamku kama maarmin ee waxaad arkaysaa dowladaha iyo gaar ahaan dowladaha waaweyn iyo dadku iyagoo weli fardihii watoo tababaraya oo haddii allaba kuu roon yahay isticmaalaya wa can abi mascuudin radia allaahu canhu qaala jaa'a rajulun nin baa u yimi ila anabiyi nebiga sala allahu calayhi wasalam binaaqatin hal buu u keenay hashaas oo makhtuumatin faruur xidhan fa qaala wuxuu idhi haadihi tani fii sabiili illaahi ay majcuulatun fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisa loo yeelay oo aan markaa ugu talagalay fa qaala rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu idhi sala allahu calayhi wasalam laka waxaad leedahay bihaa ay beddelahaa hashaa beddelkeeda waxaad leedahay yowma alqiyaamati maalinka qiyaame oo hashaa qudha lagugu siinayaa sabcu mi'ati naaqatin toddoba boqoloo halaad oo kulluhaa dhammaantoodba makhtuumatun hoggaansan oo maaragtay san xidhan rawaahu muslim markaa makhtuuma innagu marka aynu neefka geela ama awrka hoggaanka sudhna aynu ku xidhno dadkeennu marka la doonayo awrkaasi inuu dheereeyo ama aanu dhirta iyo daaq iyo waxaa ku baydhbaydhin faruurtana waa laga sii xidhaa xadhig yaroo gaara inta faruurta lagaga giijiyo ayaa hoggaanka loogu sii xidhaa kolkaasaa lagu jiidaa markaasuu qofka toos u raacayaa uu dheeraynayaa oo aanu maaragtay baydhbaydhahayna carabtuna waxay samayn jireen sankay iyaguna ka daloolin jireen halkaynu inagu faruuxidhka ka nidhaa aynu faruurta kaga xidhno iyaguna sanka ayay ka dalooliyaan marka ujeeddada sidaa loo samaynayaana waa inuu neefka geeli maaragtay si toosa qofkan ugu hoggaansamo u raaco oo aanu baydhbaydhin ama aanu ka gaabin waaye haddaba qofkii hashaa rasuulka u keenay jihaadka uu ugu talagalay ee fii sabiilillaahi uu ula baxay toddoba boqol oo halaad in loogu beddelayo ayaa rasuulku u sheegay sala allahu calayhi wasalam oo ugu bushaareeyey taa macnaheeduna waxa weeye wixii wanaagsanaaye qofkuu fii sabiilillaahi geystay ee ula baxay toddoba boqoloo jeer baa loo labanlaabayaa qaala wa can abi xamaadin wayuqaalu abu sucaada wayuqaalu abu asadin wayuqaalu abu caamirin wayuqaalu abu camrin wayuqaalu abulaswadi wayuqaalu abu cabsin cuqbata bni caamirin iljuhaniyi radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka ilaahay baan maqlay wa huwa cala lmimbari xaaluu mimbarka korkiisa saaran yahay oo yaquulu uu leeyahay waacidduu lahum ma staطactum min quwa waacidduu u diyaarsada lahum gaalada ma staطactum waxaa kartaanoo min quwatin awood ahaaday u diyaarsada aayaddaasuu akhriyayay suuratu lanfaal ku soo aroortay markaasuu lahaa alaa ina alquwata aramyu alaa hooya ina alquwata awooddu arramyu waa ganista weeye maaragtay wax la galo ee wax la shiisho weeyaan waa tahay alaa ina alquwata aramyu rawaahu muslimun muslim baa wariyey markaa rasuulku aayaddaasuu fasiraayey qur-aankana isagaa la ysku fasiraa qur-aan qur-aan in lagu fasiro marka laga yimaado wax qur-aanka lagu fasiro waxa weeye waxa ugu muhiimsan oo ugu horeeya sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka awooddan ilaahay leeye u diyaarsada ramyiga iyo in la barto markaa ganista leebka iyo wixii la ganaayo sida loola helaayo halka lagu tuuro iyo shiishka in la barto shiishka waxa la idhaahdo ayuu rasuulku ku fasiray sala allahu calayhi wasalam waxaanay ahlulcilmigu leeyihiin shiishyahanimada ama ganista in la barto oo qura awoodda jihaadka loo baahan yahay ma aha waayo xarbigu wuxuu u baahan yahay awoodo kala duwan ya wuxuu u baahan yahay markaa ridistii qoryaha wuxuu u baahan yahay wadistii baabuurta iyo dayaaradaha iyo wixii markaa dhaqaaqaya wuxuu u baahan yahay yoolka iyo halka lagu garaacayo cid fahansan oo xisaab iyo wax la mida ama dee baratay oo ku soo saaraysa oo halkii loogu talagalay maaragtay la helaysa umuur fara badan buu adigu calaa kulli xaal u baahan yahay haddaba awoodda laydinka doonayo jihaadka ku gelaysaan gaaladana ku wiiqaysaan waxa ugu muhiimsan ramyiga weeye shiishka in la barto oo waxa uu la mid noqonayaa uun xadiidkii rasuulku uhi alxaju carafa xajku waaba carafa yacni waa ruknigii ugu muhiimsanaa soo maah tanna waxay noqonaysaa ramyigaa ugu muhiimsan waxyaabaha lagu dagaalamayo soo ma aragtid ee maaha macnuu ramyi oo qura loo baahan yahay maaha waxaa kaloo ahlulcilmigu ay tilmaameen dee ramyigaasi kula waqtin bixasabihi waqti kastoo la joogo waa wixii maaragta la isticmaalo oo imanka dee leeb la tuuraayo iyo waxyaabaha cidane kuma dagaalanto inta badan waxa weeye waxyaaba casriya dee waa aragteen hubka dayaaradaha iyo dabaabaadka iyo baybayada iyo kaarayaasha iyo hubka iyo waxyaabaha qoryaha iyo waxyaabaha kala duwan ee wakhtigan aynu joogno la isticmaalo waad aragteen marka ramyigu wuxuu noqonayaa wakhtiganna in waxyaabaha shiishkooda saani loo barto si cadowga ilaaha iyo gaalada loola helo oo maaragtay waxa weeye loogu baabi'iyo waa tahay qaala wa canhu waxaa kaloo laga wariyey saxaabiga cuqba ibnu caamir qaala inuu ihi samictu waxaan maqlay rasuulallaahi rasuulka ilaahay baan maqlay sala allahu calayhi wasalama yaquulu xaaluu leeyahay satuftaxu calaykum waxaa laydin furi doonaa araduuna dhulalbaa laydin furi doonaa oo araduuna waa jamcu ardin waxaana la ciraabaa ciraabka jamcu lmudakara saalim waa mulxaqaadkay ka mid tahi waxyaabaha la haleeshiiyey waay wayakfiikum ullaahu ilaahayna wuu idinka kaafii doonaa yacni alqitaala walxarba dagaalka ayuu ilaahay idinka kaafii doonaa oo waddamo badan baa furan doontaanoo ammaan baa noqon doontaanoo gaalada ka xoog roonaan doontaanoo wax soo islaamo iyo waxa maaragtay jisye ka qaadaan bay noqon doonaanoo bushaaro caynkaasuu rasuulku u sheegaya sala allahu calayhi wasalam ee falaa yacjiz yaanu ka caajisin axadukum midkiin an yalhuwa inuu ku mashquulu ku lahwiyo biashumihi gamuunadiisa waxaan leeyahay waxa weeye leebabkiisa rawaahu muslim waay ilaahay jala wacalaa wax kasta ayuu idinka kaafii doonaa dagaalkii iyo xataa shaqadii iyo waxyaabaha la midkaabuu idinka kaafii doonaa oo qaniimooyin badan iyo maal badan iyo dad idiin shaqeeya iyo waxyaabo fara badan markaa heshaan xataa biilashiinni iyo masaariiftiinni baa iska heli doontaanoo wax waliba diyaar buu idiin noqon doonaa weeye soo ma aragtid marka ninku marka uu xaaladda noocaasa la kulmo maraa shaqo laga doonahayn oon dagaal laga doonahayn oon waxba laga doonahayn dee yaanuu iska fadhi inuu intuu iska fadhihi lahaa ama meelaha iska sheekayn lahaa yaa leebabkiisa iyo ha ridrideeyo oo sancadii gaalada lagula dagaalamaya yaanu iloobi ya ee xirfaddii ha sii wado oo maaragtay leebabka ha tuurtuuro oo ha barto oo ha xasuusnaado weeyaan waa tahay arrintaa rasuulku sheegayeyna waabay dhacday oo dee saxaabadu waa kuwii furtay dhul aad iyo aad u badan waa kuwii furtay ridwaan ullaahi calayhim xoolayaal badan iyo khaniimooyin badanna ka helay qaala wa canhu waxaa kaloo cuqba laga wariyey annahu qaala qaala rasuulu llaahi rasuulka ilaahay inuu yidhi sala allahu calayhi wasalam annahu qaala inuu yidhi baa laga wariyey qaala rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man cullimo qofka la baro armya ramya ganista qofka la baro uma dabadeetana tarakahu ka taga ee iska daayaa falaysa minaa naga mid ma aha waayahay aw ama faqad casaa aw ama wuxuu ihi faqad casaa wuu caasi garoobay rawaahu muslim qofkaasi wuu caasi garoobay naga mid ma aha ama wuu caasi garoobay marka awdaasi waa shakun min araawi marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa qofku haddii uu toogashada iyo shiishka iyo waxyaabaha caynkaasa barto iyo xirfadaha dagaalka haddii uu barto inuu iska iloobu iska daayo faraa ka qaada ma aha waayo dee mar walba gaaladii waa laysuran yahay soo maaha waa inuu markaa arrinta noocaas ah aanu faraha ka qaadin waciid baa u soo arooray qofka sidaas sameeyana sideedabana waxaa jira dadka muslimiinta ahi waa inay waxa weeye aalaadkan lagu dagaalamo iyo hubka iyo qaabka loo ridayo iyo gaadiidka kaxayntooda iyo waxyaabaha noocaas ah ee aan jihaadka looga maarmahayn cid ka mid ahoo barato oo si wanaagsan u sugta waa in laga helo ilaahay baynu gargaar weydiisanaynaa wakhtiyadan dambe waxaa la joogaa wakhtiyo markaa muslimiintu dacfi ay iskaga jiraan inay jihaadaan iska daaya iyagiibaa kala qaybqaybsan sidaasoo kale gaaladiibaa waxa weeye wax la moodayaa dad badani ay ku dayanayaan kolkaa calaa kulli xaal maaragtay lamana quusanayo oo bushaarooyin soo socdaa jira dadka muslimiinta ah sharaftii ay lahaan jireen iyo jihaadkay gaalada la jihaadi jireen iyo maaragtay intuba way iman doontaa way soo socotaa qaala wuxuu ihi wacanhu waxaa kaloo laga wariyey saxaabigaasi radia allahu canhu ee qaala inuu yihi samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yaquul ina allaha ilaahay yudkhilu wuxuu ku geliyaa bisahmi lwaaxidi leebka keliya halaaata nafarin saddex koo qof buu ku geliyaa aljannata jannada saanicuhu waa kii sameeye ee farsameeye yaxtasibu isaga oo ku dalbaayo oo ku rabo fii sancatihi farsamadiisa uu leebka farsamaynayo alkhayra khayr isagoo niyad wanaagsan loo isleh gaalada ha lagu laayo islaamka ha lagu difaaco waraami bihi iyo ka ganaya wa mumbilahu iyo ka ku hubaynaya qofka ganaya usoo dhiibdhiibaya warmuu gana oo tuura markaa leebabka cadowga alla ku gana warkabuu fuula dawaabta wa an tarmuu inaad tuurtaan gantaan baana axabbu ilaya aan ka jecelahay min an tarkabuu inaad fuushaan dawaabta waayo kaa horaa ka nafci badan waman taraka qofka ka taga aramya ramyiga bacda maa cullimahu intii la baray dabadeed ragbatan canhu nacisuu nacay darteed uga taga fainahaa nicmatu nicmo weeye tarakaha uu ka tegey aw qaala ama wuxuu hi kafarahaa nicmatun kafarahaa waa nicmo uu ka kufriyo u dafiruu iskaga dhaqaajiye rawaahu abu daawuuda abu daawuud baa wariyey garanay qofka sameeye leebka ka tuuraya ee cadowga alle ku tuurayana garanay mumbilahu maxaa looga jeedaa sida alimaamu albaqawiy uu yidhi raximahu llah lababa way soo gelayaan waxaa soo gelaya qofkan leebabka ridaaya ama tuuraaya ka la daba taagan leebab tiro kaloo leebaba qofka la daba taagan ee haddii aan laba kuu royo markuu mid tuura ama laba tuuraba u dhiibaayo oo kana tuur oo kana tuur oo kana tuur oo kana tuur sida had iyo jeer qoryahan waaweyn ee la rido midna had iyo jeer wuu ridayaa midna kolba uu cabbaynayaayoo maxaanku dhaa qumicii weynaabuu halkan uga soo qaadaya waasaa la ridayaa marka intii gelaysay laga rido ayaa haddana la gelinaya lagu cabaynaya saa la ridaya waasaa haddana maaragta lagu cabay saa la ridaya saasaa loo wadaya marka kaa la daba taaganee kolba mid u dhiibaya uu soo gelaya wuxuu hi waxaa kaloo soo gelaya oo macnuhu ixtimaali karaa marka leebkii uu tuuree halkii uu ugu talagalay uu ku tuuro qofka intuu meeshii taga leebkii soo qaadaya ee u soo dhiibaya kii tuuraya si uu haddana hee ugu celiyo ama meel kaloo u baahan uu ugu tuuro waa tahay waxa markaas soo gelaya wakhtigan aynu joogno had iyo jeer dowladaha iyo ciidamadu waxay leeyihiin istoodho hubka la dhigay iyo qoryaha ayay leeyihiin istoodhadaana dee rag baa ka waashmaanaahoo ilaaliya soo maha marka kuwaasoo kale qoryaha kolkay qaybinayaan iyo sidoo kale rasaasta ee ay u qaybinayaan ciddii markaa dee mutaysatay ee wax ku taraysay yaa ay kolba siinayaan ay kolba u qaybinayaan ay kolba u qaybinayaan mumbilahudaa way soo geli karaan adigu macnaha xadiidku waa sax laakiin sanadkiisu waa daciif weeye oo waxaa ku jira cilal kala duwan majaahiil baa sanadkiisa ku sugan markaa xadiidku waa daciif sanadkiisu qaala wacan salamata bni lakwaci radia allaahu canhu saxaabigaa salama ibnulakwaca wowgii baa loo nisbeeyaa aabbihii camar baa la odhan jiray salama ibnu camar ibnulakwac weeye radia allaahu canhu qaala wuxuu ihi mara nabiyu nebigaa soo maray sala allahu calayhi wasalama calaa nafarin koox buu soo maray kooxdaasoo yantadiluuna leebab ku dhugtamaaya leebabbay ku dhugtamayeen faqaala dabadeeta wuxuu rasuulku uhi isagoo dhiiri gelinaya urmugana banii ismaaciila yaa banii ismaaciila nebi ismaaciil carruurtiisiiyo ugana reer ismaaciilo fa ina abaakum maxaa yeele aabbihiin ismaaciilaha kaana wuxuu ahaa raamiyan mid shiishyahan uu ahaayoo ganista yaqaana rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyey yantadiluunana yataraamawna bisihaami lisabqi weeye macnuhu kolkaa wuxuu noqonayaa aabbihiin aabbihiin oo markaa looga jeeda awowgiinnii sare xirfaddiisii maaragtay ha ilaabinee soo nooleeya oo markaa waxa weeye kolkaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa ku tashjiicinaya taa macnaheeduna waxa weeye wixii jihaadka loo kaashanayo hadday tahay shiishka iyo hadday tahay darawalnimada iyo hadday tahay waxyaabaha kale ku tacalluqaba waa mid fiican dadku inay bartaan oo ugu yaraan bar ka midi ay bartaan qoladan maaragtay dhugtamaysayna waxay ahaayeen min aslama qabiilada aslam la idhaahdo oo ka mida qabaa'ilka nebi ismaaciil ku abtirsanaya ee carabta qolo ka miday ahaayeen aabbahana wuxuu uga jeedaa awowgiinnii sare oo sideedaba waxaa jirta awowga hadduu doono xagga sareba ha ahaadee aabba waa lagu sheegi karaa waa tahay qaala wa can camar ibni cabaasata radia allaahu canhu bal hadda u fiirsada axaadiidtaa hore ee uu warinaayo cuqba ibnu caamir aljuhani radia allaahu canhu ee ramyiga ku saabsan iyo shiishka iyo maaragtay ganista isagoo ku camalfalaaya waxaa la yidhi saxaabigaasi waxa qandigiisa ugu jiri jiroo haysan jiray leebab aad iyo aad u fara badan sooma aragtaan oo diyaar isaga ahaan jiray si hal alla halkuu ka hela cadowga ilaahay uu ugu daldalo wa can camr bni cabaasata radia allaahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yaquulu man ramaa qofka gana bisahmin leeb qofka u gala fii sabiili illaahi fa huwa lahu fahuwa leebkaasi lahu qofka wuxuu u yahay cidlu muxararatin ha ay milu muxararatin ay mithlu raqabatin muxarara qoor la xoreeyey ajarkeedoo kale ayuu u yahay ha fahuwa laabkaasi lahu qofka wuxuu u yahay cidlu ay milu muxararatin ay raqabatin muxarara qoor la xoreeyey ajarkeed oo kale ayuu u yahay markaa cidlu waa milu muxararana waxaa xadfan raqaba sifadii baa la sheegay mawsuufkii baa xadfan cidlu raqabatin muxarara waxaanaynu naqaanaa qoorta la xoreeyey in ajar iyo abaal weyn lagu helaayo markaa tan macnaheedu waa dadkii muslimiinta ahaa oo lagu boorinayo jihaadka iyo arrinka mujaahidiinta iyo jihaadkoo la weyneynayo rawaahu abu daawuuda watirmidiyu wa qaala xadiidu xasanu صaxiixu sidaa sheekhu sheegay weeyo xadiidkuna waa xadiis صaxiixa weeye alimaamu alalbaniyuna wuu saxiixiyey raximah اllahu tacaala raxmata waasica qaala wacan abi yaxya quraym bni fatikin radia allahu canhu fatikani aabbihii maahe waa awowyadiisii sare mid ka mida weeyi waxaan filayaa awowgii inuu aabbihii yahay ama awowgiisii kale wacan abi yaxya quraym bni fatikin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi salى allahu alayhi wasalama man anfaqa qofka bixiya nafaqatan haa wax bixin fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisa u bixiya yacnii jihaadkii qofka wax bixin ku bixiya kutiba lahu waxaa loo qorayaa sabcu mi'ati dicfin toddoba boqol oo laban laab ayaa loo qoraya rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasanun xadiid xasan uu yidhi xasanna xadiisku wuu ka sarreeya waa xadiis saxiixa waxaa kaloo wariya alimaamu axmed raximahu llah alimaamu alalbaniyuna uu saxiixiyey marka wixii sadaqo ahay jihaadka loola baxo jihaadka lagu bixiyo ilaahay toddoba boqol oo labanlaab buu qofka u labanlaabayaa xadiidkii hore ee sheegayey ninkii rasuulka u keenay sala allahu calayhi wasalam haluu hogaaminayana waa kii macnahaasi sheegaayey ee la yidhi toddoba boqoloo halaad baa lagugu bedelay waay sadaqo waloo ilaahay dartii loo bixiyana toddoba boqoloo jeer qofka waa loo labanlaabi karaa sida suuratulbaqaraba ku soo aroortay qaala wuxuu yihi wacan abi saciidin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama maa min cabdin addoon ma jiro addoonkaasoo yasuumu soomaaya yowman maalin fii sabiili illahi ilaahay dartii u soomaaya ilaa baacad allahu ilaahay wuxuu kaga fogaya bidalika alyowmi maalinkaas sababtiisa wajhahu wejigiisa can inaari naarta sabciina khariifan ay masaafata sabciina khariifan mastaafa toddobaatan sano loo socdo muttafaqun calayh khariif waa dayrtee macnii sanaa looga jeeda xadiidkan baabu wujuubi sawmi ramadaana waa inagii ku soo mara waa tahay fii sabiili illaahina waxaynu soo tilmaanay inuu maaragtay laba macnaa lagu fasiray qofka ilaahay daraaddii u sooma iyo qofka sooma yowman maalin fii sabiili illaahi jihaadka ku dhex sooma oo isagoo jihaadulkufaar ku jira haddana soomee soon iyo jihaad israaciya labada dariiqbana ahlulcilmigu way mareen soo aroorinta alimaamu nawowiyu uu baabkan xadiidka ku soo arooriyeyna waxaad mooddaa inuu tafsiirkaa ku xoojinaayo si kastaba ha ahaatee qofku isagoo jihaad ku jira wuu soomi karaa dee laakiin waa haddii aanu maaragtay waxa weeye ku daciifahaynoo waa haddii nashaadkiisa iyo awooddiisa iyo orodkiisa iyo haddii allaba kuu roon yahay howlihii jihaadku u baahnaa waa haddii aanu gabahayn soo ma aragtid sidiisii uu maaragtay gaalada ula dagaalamay haddii laakiin dacfi ku imanaayo ma ima soomaayo waxa fiican inaanu soomin ee uu maaragtay gaalada ciqaabo kadaalika haddii imaamka ama ninka ciidanka wataa uu u diidu idhaahdaha soomina si gaalada aynu u maaragtay waxyeelaynana ma soomayo وعn abi umamة radي الlه عanه عan النabiyi slى الlه عaليهi وsلم qaala wuxuu uhi man saama qofka sooma yowma maalin fii sabiili الlah jacala allahu ilaahay wuxuu yeelaa baynahu isaga dhexdiisiiy wa bayna naari naarta dhexdeeda khandaqan ateero khandaqa waxaa la yidhaahdaa markaa meesha lagu dhufays qaato godka lagu dhufays qaataa la yidhaahdaa khandaqan marka waxa weeye ateera ilaahay uu u dhaxaysiiyaa kamaa bayna asamaa'i waalardi cerka iyo dhulku intay isku jiraan leeg oo labadeeda daraf intaa isu jiraan oo aad iyo aad u weyn weeye marka kii hore toddobaatan sano uu sheegaya kanna khandaqaa dhan buu sheegayaa khandaqanna baaxaddiisu aad iyo aad bay u weyn tahay cirkiiyo dhulkuna dee shan boqol oo sano in loo socday isu jiraan marka kanaaba ka sii xeel dheerkii hore rawaahu tirmidiyu waqaala xadiidun xasanun saxiix xadiidkana waa xasanun ligayrihi oo ma gaadhayo xadiid saxiixa gaadhi maayo waaya alimaamu alalbaniyuna isagu wuxuu ka dhigaa saxiixun bishawaahidihi buu ka dhigaa baan filayaa marka mundiri iyana iyaguna xasan bay ka dhigeen calaa kulli xaal xadiidku waa xadiid marka la isku kabkabo maaragtay isxoojinaya قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات قفك دنت ولم يغزو أن دول ولم يحدث نفسه نفتي سنان وغشا كينين وغو ورمين بغزو دولان مات وحكود انت على شعبة خصلت من النفاق منافق نماء رواه مسلم سبحان الله قفك هدي أي أصورة شيء دولان oo uu helo markaa jihaad iyo dee gaaladii lagu duulaayey waa inuu duulo jihaad sharci ah hadduu helo haddaan awood la haynin dee markaa qofku waxba ismiidaamin maayo waxaan la ydhaha ismiidaaminta maaragtay dee jihaad maaha iyadu markaa qofku haddii jihaad aanu u suuro gelin waa inuu naftiisa ugu waramo oo uu u sheego haddii jihaad u suuro galo inuu ka qayb galaayo soo ma aragtid oo uu jihaadaayo taa waa inuu naftiisa u sheego haddii labadaa midnaba qofku aanu la iman qayb markaa shucbo nifaaqa ayuu ku dhintaabaa rasuulku sheegay sala allahu calayhi wasalam taasina taasina hee waa waciid iyo goodi adag weeye waa tahay halkaa kolkaa waxaynu ka qaadanaynaa maqaamka jihaadku inuu aada iyo aada u sarreeyo wakhtigan aynu taaganay kolkaa qofku waa inuu naftiisa ugu sheekeeyo jihaadkii hadduu u suuro galo ilaahay gaadhsiiyo jihaad xaqah inuu ka qayb galo oo maaragta uu waxa weeyaan ka mid noqdo haddii aan u gaadhinna waxa weeye inuu maaragta naftiisa ugu sheekeeyo وعن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نبي أيان لجر في غزات دولان أيان رسولك كل جري ودي دولان كاسنا وحوها غزوة تبوك فقال وحو رسولك إن بالمدينة مدينة وحكسوا للرجال الرك رقا ما صرتم أيضا سعر مصيرا أي سيرا سعد أيضا سعر walaa qaطactum waa aydaan jarin waadiyan tog ilaa kaanuu macakum way idinla jiraan oo niyad ahaan bay idinla jiraan xabasahum lmaradu xanuun baa xanibay ee haddaanu xanuunkaasi reebi lahayn idinkamay hadheen wa fii riwaayati riwaayad kaloo bukhaarigu warinayana waxaa ku soo aroortay xabasahum lcudru cudur baa markaa waxa weeye xabisay cudurkana waxaa suuragala maradkaa hore in looga jeedo ee maaragtay xadiidka hore sheegaayo waxaa kaloo suuragala in looga jeedo ilan cudurku maradka wuu ka caamsan yahay wax ka caamsanba cudurdaar baa reebay sida xanuunka oo kale sida waxa weeyaan markaa faqri iyo dee sahay iyo waxay koraan iyo waxa aynaani haysan oo kale iyo umuurta la mid a wa fii riwaayatin ilaa shariikuukum way idinla wadaagayaan fil ajri ajarkay idinla wadaagayaan markaa riwaayadan dambena waxay fasiraysaa siday idinla jiraan waa ajarkay idinla leeyihiin ajarka rawaahu lbukhaariyu min riwaayati anasin bukhaari baa wariyey riwaayadda anas wa rawaahu muslim min riwaayati jaabirin wallafdu lahu lafdigana muslim baa iskale horena xadiidkan waynu baabkii ikhlaaska waynagii ugu soo maray marka taa macnaheedu waxa weeye qofkaanu jihaadkii u suuro gelin laakiin niyad go-aana la yimi ee haddii cudurdaarkaasi reebay aanu jiri lahayn maaragta ka qaybgeli lahaa waxa weeye dee ajarkii wuu leeyahay ajarkii wuu leeyahay وعن أبي موسى رضي الله عنه أن أعرابيا نرمي آيات النبي النبي قويم صلى الله عليه وسلم فقال وحول يا رسول الله رسولك إلهي والرجل ننكو يقاتل وحود يقاتل وحود دقالما يا للمغنم قنا- قنيمة درتين إنه غنيمة صهيلة درادين والرجل متكلنا يقاتل وحود دقالما يا ليذكر السلو الشاك شاقه والرجل متكلنا يقاتل وحود دقالما يا ليرى سلو أرك مكانه ماشي سجيس نمدا يدي رنانت وكتشوك سدي وفي رواية رواية كلنا وحكو صارورا يقاتل وحود دقالما يا شجاعة جيس نمو وهو اسك جيس يو وحويه naftiisaaba maaragtay dagaalka iyo la kulanka ragga iska jecel wayuqaatilu mid kalena wuxuu u dagaalamayaa xamiyatan qabyaalad iyo inuu maaragtay tolkii iyo qoladiisa waxa weeyaan difaaco oo iyaga dartood buu u cadhoonaya wuxuu leeyahy maxaa wax loo yeelay maxaa reerkayagii waxa weeye loo laayey loo loo weeraray iyo wax la mid a wa fii riwaayatin wayuqaatilu wuxuu u dagaalamayaa nin kalena qadaban cadho uu iska cadhooday faman fii sabiili illaah ay faman min haaulaa'i macduudun fii sabiili illah kuwaa la soo sheegay yaa ilaahay dartii inay u dagaalameen lagu tirinaya ya waxyaabaha kala duwan buu tiriyey rasuulkeennana sala allahu calayhi wasalam jawaamiculkelim baa la siiyey marka waxbaba muu tirtirine eri kooban unbuu ugu jawaabay faqaala rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalama man qaatala qofka u dagaalama litakuuna si ay u noqoto kelimatullaahi kelmadda ilaahay hiyo alculyaa ta saraysa kelmadda ilaahay waa laa ilaaha ila allah weeye waa towxiidkii iyo diintiisii fa huwa kaasaa fii sabiili illaahi ilaahay dartii u dagaalamo lagu tirinaya inuu ilaahay dartii u jihaaday muttafaqun calayh ma garata marka xadiidka horena waynu usoo marro baabka ikhlaaskaynu ku soo marray waa ixdaari niya waxaana laga qaadanayaa qofku marka uu jihaadayo qastigiisu inuu ka ahaado haduu dagaalamayo madaxaad noqotid ama cid kale madaxa noqoto ama uu dagaalamayo cadho uu cid u qabo daraaddeed iyo aargoosi uu cid ka aargoosanayo ama uu u dagaalamayo inuu maal helo ama uu u dagaalamayo istusnimo iyo magac iyo in la ammaano iyo qastiyada kale een qasti aakhiro ahayn waxba kaasi ku heli maayo weeye ilaah agtiisa waxba kuma laha ama ha dhinto ama waxa weeye ha gogo ya ama ha qarxa hadduu doono ilaahay agtiisa waxba kuma laha قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من غازية ما جرت من غازية أي طائفة غازية كوحدو ليس ما جرت أو سرية أما قوت ما جرتو guutadaasoo taqsuu duulaysa oo fataqnamu soo qaniimaysanaysa wa taslamu soona badbaadaysa ilaa kaanuu waxay ahaadeen qad tacajaluu kuwa dadejistay huluhay ujuurihim ajaradooday heleen saddex meelood ou laba ahaan wamaa min khaasiyatin koox duulaysaa ma jirta aw sariyatin ama guuto tukfiqu soo hungoobaysa oo wa tusaabu lana soo asiibayo oo tusaale ahaan dhadhaadhaawacayo qaar laga laynayo oo dhibaato loo soo geysanayo ilaa tama lahum wuu dhammaystirmaa ujuuruhum ajaradoodii baa u dhammaystirma rawaahu muslim xadiidku wuxuu sheegayaa ciddii duusha ee khaniimo soo qaadata soona badbaada ee dhaawacya iyo dil iyo wax la mida aan la kulmin hee ajarkooda marka saddex loo qaybiyo laba ahaan bay soo dadejisteen oo adduunyada lagu siiyey oo badbaadadan iyo markaa khaniimadan ay ku helayaan ma garata qaybna waa loo kaydinayaayoo markaa waxa weeye aakhiru ugu dambeeya ciddii laakiin iyagu maaragtay soo hungooba ee wax qaniimo aan soo helin tukfiqu macnaheedaa saasa wax qaniimo aan soo asiibin saasoo kale waa tusaabu lana asiibo ee dhaawacya iyo qaar laga laayo iyo in la eriye iyo waxyaabo la mida la kulma hee iyaga ajarkoodu wuu u dhammaystirmaa oo ajarkoodii oo dhammaystiran baa loo qoraya la siinaya ma fahante marka taasina waxay tilmaamaysaa kuwan dambade inay ka ajar weyn yihiin kuwaa hore marka waa dhiirigelin mar walba la dhiirigelinayo dadkii jihaadka u ambabaxay kol walba way wanaagsan yihin laakiin kolka aanay qaniimana helin lana waxyeeleeyay sii ajar badan yihiin soo ma aragtid ayay sii ajar badan yihiin qaala wacan abi umaamata radia allahu canhu ana rajula nin baa qaala yidhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay o idan lii ii fasax fi siyaaxati dalxiis inaan maaragtay iska dawaafoon meelaha maro ii idan faqaala nabiyu nabigu wuxuu ihi sala allahu calayhi wasalama ina siyaaxata ummatii ummadayda siyaaxadeedu aljihaadu fii sabiili illaah ilaahay waddadiisa in loo jihaado weeye waa tahay ilaahay waddadiisa waa in loo jihaado wuxuu sheekhu yidhi rawaahu abu daawuuda biisnaadin jayid abu daawuud baa isnaad jayida ku wariyey xadiidkani markaa shawaahid buu leeyahay kala duwan sidaa awgeed baa markaa waa xadiis sugan ashaykh saliimna wuxuu odhanaya waa saxiixun ligayrihi ayuu odhanaya shawaahid buu markaa xadiidku leeyahy eewaxaa jirtay waxaa loo yaqaano siyaaxadu asiyaaxatu fi lardi dhulka in maaragta la yska socdo uun qofku intuu iska ambabaxo meelahaasuunu iska socdo unu meelba degin oo wixii ka soo horbaxana iska cuno oo maaragta wixii uu helo dee quudna iska cuno oo uu meelahaasun iska socdo iska dawaafo uun dalxiis abadaahunu iskaga jiro waxay cibaado u ahaan jirta nimankii kiristaanka la odhan jiray ma garata waxaa la yidhahdaa waxyaabahay bidcaysteen ay sidii ruhbaaniyad oo kale ama suufinimada oo kale waxyaabahay bidcaysteen iyadoo aan la farin ay ku cibaadaysan jireen bay ka mid ahayd marka ninkani rasuulku ku yidhi taasoo kale ii fasax inaan maaragta issameeyo oaan meelaha iska dawaafo oon arrintaa ku tacabudo markaasaa rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalam wuxuu u sheegay siyaaxada sharciga ahoo siyaaxada ummaddaydu waa jihaad haddaad doonaysa inaad meelaha dawaafto jihaadka ka qayb gal kolba halkii loo baxayo iyo halkii qayla ka soo yeedha iyo halkii ciidama loo qaadayo dee raacoo ka qayb gal baa layidhi taasaa siyaaxana kuu noqonaysa ajar iyo abaal weyne ilaahay agtiisa aad kaga helaysa marka wax siyaaxo la ydhaahdo oo sideeda isaga mashruuc ahi ya oo sideeda ama bidaatiha ilaahay loogu dhowaanayaa ya ma jirto laakiin bixista qofku uu u baxo qasdi wanaagsan arrin khayr uu u baxo u anbabaxo dee waxa weeye iyadu maaragtay waa shay khayr lagu helaayo qaala wuxuu uhi wacan cabdillaahi bni camr bni alcaasi radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala qaflatun ka ghaswatin qaflatun soo gadoon iyo soo noqosho jihaadka laga soo noqdaay ka ghaswatin duulis bay la mid tahay rawaahu abu daawuuda biisnaadin jayidin abu daawuud baa sanad jayida ku wariyey waana sidaa uu sheegayo xadiidku sanadkiisu waa jayid alimaamu alalbaayini uu saxiixiyey sheekh saliim qudhiisuna maaragtay waa saxiix buu leeyahay marka sheekhaa fasiraya qafladii qaala wuxuu ihi alqaflatu alrujuucu waa soo noqoshada walmuraaduna alrujuucu min alghaswi waa duulaankii in laga soo nocdo bacda faraaqihi markii la dhammeeyey dabadeed wa macnaahu annahu yuhaabu waa laga abaalmarinaya qofka fii rujuucihii soo noqodkiisa bacda faraaqihi jihaadka markuu ka soo faaruqay dabadeed min alghaswi duulaanka markuu kasoo faaruqay dabadeed soo noqodkuu soo noqonaya soo socdana waa laga abaalmarinaya taa macnaheedu wuxuu noqonayaa qofku jihaadkii intuu ku sii socdo ama uu dee meeshii dagaalkaba joogo ajarkii uu socdaa soo maha markuu soo dhammeeye uu ka soo laabto ee uu soo socdo ilaa uu gurigiisa ka imanayana ajarkii wuu u soconaya soo ma aragti waa sida salaadda waa inagii hore u soo marray axaadiistii ka warramaysay salaadda jamaacada qofku markuu ku soo socdana ajarkee tallaabooyinkaa waa loo qoraya markuu ka sii noqdo ka sii socdana ya eed gurigaagi kusii socoto ama meheradaadii eed salaaddii kasii socotona ajarkii wuu kuu soconaya soo ma aragtid marka fadliga ilaahayna jala wacala waa mid waaseca wey qaala wacan isaa ibni yaziida radia allahu canhu qaala lama qadima nabiyu sala allahu alayhi wasalama nabigu markuu ka yimi min khaswati tabuuka duulaankii tabuuk talaqaahu naasu dadka ayaa ka hortegay oo markaa la kulmaayey fatalaqaytuhu waxa aan ka- kaga hortegay maca sibyaani caruurta anigoo la jira oo caruur aanu wada soconno kale calaa haniyati lwadaaci karinta wadaac la yidhaahdo ama sabootiga ayaanu kaga hortegnay buu yidhi rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiixin bihada lafdi warawaahu lbukhaariyu bukhaari baa sidoo kale wariyey qaala wuxuu yidhi saxaabigu dahabnaa waanu tagnayna talaqaa rasuul allahi rasuulka ilaahay annagoo ka hortegayna sala allahu aleyh wasalam maca sibyaani caruur miced ilaa haniyati lwadaaci meesha la yidhaahdo waxa weeye karinta wadaac la yidhaahdo aanu kaga hortegayno aanu ku qaabilaynay waa tahay markaa dee asaa ibnu yaziid horena waynuu soo marray wax yar buu ahaa kolkaasoo ciyaal buu ahaa kuna yar buu ahaa Ee, waxaa xadiidkan ikhwaani laga qaadanayaa dadka mujaahidiinta ah ee jihaadka markay ka yimaadaan in laga hortago oo la soo dhoweeyo oo waxa weeye maalintaa ay soo gelayaan la baxa oo la soo dhoweeyo oo laga hortago ayaa laga qaadanayaa taasina waa jihaadkii oo la weyneynaayo iyo dadkii jihaadka u baxay oo la dhiirigelinaayo iyo maaragtay waxa weeye macaanida noocaasa ku sugan وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعن رسول كل من لم يغزو غفك أن دولي أو يج- يجهز أما أن ديار قرين غازيا غف دولايا أو يخلف أما أن أقد المرين غازيا مد دولايا في أهله أهل كيس بخير وناك أن أقلدا بيننا أقد المرين آه oo horeynu u soo marray mid duulay ehelkiis iyo xoolihiis iyo carruurtiis iyo waxyaabahaasi aan uga sii warhayn oon usii ilaalin oon usii dhaqaalayn asaabahu llaahu kaasi ilaahay wuxuu asiibsiiyey biqaaricatin dhibaato weyn qabla yowmi alqiyaamati maalinka qiyaamo ka hor rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiixin ha qaaricadu waa daahiya waa dhibaata ilaahay qofkaasi ku ridaya weeye markaa qofku saddexdaa midun waa inuu noqdo ama waa inuu duulo ama maaragtay mid duulayo waa inuu diyaar gareeyo oo sahaydii uu u baahnaa iyo daabaddii iyo waxyaabihii uu ku tari karayo ku taro ama qof duulay oo isagu baxay waa inuu ehelkiisa iyo dayacadiisa iyo maaragtay ula sii joogo usii ilaaliyo waay oo tacaawunka noocaasa uu ku dadaalo xadiidkan sheekhu wuxuu ku sheegay inuu yahay xadiid saxiix ah laakiin xadiidku waa xadiid xasana weeye sanadkiisu waa xasano markaa waa xadiid sugan weeye وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين قال هذا كل جهاد بار رسول كولي بأموالكم حولهن يو أنفسكم نفهن يو ألسنتكم عن ربدين انتبه رواه أبو داود بإسناد صحيح حديثه هو حديث صحيح وي مركا وحانو تلمامي جهادكم إنو نوعي ليه mar naftaa lagu jihaadaa qofku waa inuu toos u galo dee dagaalkii soo ma aragtid toos waa inuu dagaalkii u galo ama ha soo badbaado ama ha dhinto ama ha dhaawacmo waay oo ciidankii dagaalamaya uu ka mid noqdo waxaa kaloo lagu dagaalamaa xoolaha oo dee waa la sahayanaya oo mujaahidiinta lagu maaragtay nafaqaynaya oo gaadiid baa la siinaya oo hub baa la siinaya oo shidaal baa la siinaya wahaakada xoolahana gaalada waa lagula dagaalamaa waxaa kaloo lagu dagaa lagula dagaalamaa carabada haday noqoto hadal waxa weeye afka laga sii daynaayo ilaacad laga hadlaayo waxa weeye sameecad lagu istaarhaayo lagu hadlaayo inay lunsan yihiin inay ilaahay dariiqiisii saxda ahaa diideen yaa lagula hadlaayo waxyaaba niyad jabinaya oo argagax iyo qalbi jab ku ridaaya waa tahay muslimiintaoo la dhiirigeliyey iyo mujaahidiinta oo la wacdiyo oo abaalmarinta ilaahay agtiisa ay ku leeyihiin loo sheego qoraal hadday tahay in rasaa'il iyo wax lamido markaa loo qoro oo loo diro calaa kulli xaal carabadana waa lagula jihaadayaa marka gaalada si walba ula jihaada weeye qaala wacan abi camrin wayuqaalu abu xakiimin annucmaan bni muqarinin radia allahu canhu qaala wuxuu ihi shahidtu waxaan joogay rasuulallaahi baan joogay sala allahu calayhi wasalama oo idaa lam yuqaatil marka aan u dagaalamin min awali nahaari maalinta gelinkeeda hore akhara wuxuu dibdhigi jiraa alqitaala dagaalka xataa tazuula shamsu ilaa cadceedu ay ka maaragtay ka wareegayso oo watahubba riyaaxu dabaylaha laydha iyo walwalku uu soo dhacayo wayanzila nasru nasriguna soo degaayo rawaahu abu daawuuda watirmidiyu waqaala xadiiun xasanu saxiixun xadiidkuna waa xadiis saxiixa weeye bukhaarigana wuxuu ku soo arooray lafdi ah walaakinanii shahidtu lqitaala maca rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam kaana idaa lam yuqaatil fii awali nahaari intadara xataa tahuba alarwaaxu wataxdura asalawaat marka markuu doonayo inuu meel weeraro waxa weeye subaxa hore oo kale iyobuu ku maaragtay gaacin jiray oo wuxuu weerari jiray subaxa hore marka la doonayo meel in la galo salaada subax oo kale inta hore loo tukada ayaa dabadeetana sidii khaybar reer khaybar lagu sameeyo oo kale iyo ayaa kolkaa dagaal lagu ekaynaya haddii qaboobistaa hore iyo subaxaa hore aanu markaa dagaalamin wuxuu rasuulku jeclaa sala allahu alayh wasalam gelinka dambe markaa cadceedu wareegto ee salaada duhur wakhtigeedu uu soo galo inuu wakhtigaa dagaalka u dibdhigo taa macnaheedu waxa weeye qofka imaamka ama ninka ciidanka wata wakhtiyada munaasibka dagaalka u ah inuu ilaaliyo wakhtiyadan maalinta ahi dee way u kala munaasibsan yihin dagaalka soo maaha waay oo salaadaa hore waa wakti qabowahoo fardihii iyo gawaadhidii xataa iyo dadkii iyo wixii oo dhami ay firifircoon yihiin weeye waa tahay sidaasoo kale wakhtigan cadceeddu ay wareegaysaana waa wakhtigaa salaada subax ee salaada duhur ay gelayso ee samada la furaayo ee muslimiintu ilaahay caabudayaan ee ducada la aqbalaayo soo ma aragtid ay ducaysanayaan waa wakhtigaasi waa wakhtigaa walwalka iyo dabayshu ay soo dhacayso ee dadka muslimiinta ah ay markaa dagaalka iska xijinayaan iyo dawaabta iyo gaadiidka iyo waxay wataanba waay qaala wuxuu uhi can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama laa tatamanaw ha tamaniina liqaa alcaduwi cadowga la kulankiisa ha tamaniina oo ha odhanina alla maanu cadowga la kulan wasal اllah alcaafiyata ilaahayna balaale ala aan weydiista inaanu idin maaragtay ibtilaynin faidaa laqiitumuuhu markaa la kulantaan gaaladana fasbiruu sabra mutafaqu calayhi xadiidkaynu habeenkii dhoweed ku joojinay cabdilaahi bn abi awfa ayaa isna macnahan sheegaayey waanu ka sii dheeraa intan laakiin wasalu llaha alcaafiyata iyadu xadiidkaa hore ku soo aroortay kan kumay soo aroorin bay yidhaahdeen ahlulcilmigu waa ta qaala wacanhu wacan jaabirin radia allahu canhu waxaa abi hurayriyo jaabir laga wariyey radia allahu canhuma y ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaala inuu yidhi alxarbu dagaalku khudcatun waxa weeye waa dagis waa dagmo cadowga la dago muttafaqu calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay markaa xadiidkana wuxuu tilmaamayaa dagaalku awood badnaan iyo geesinimo un maaha mararka qaar baa rayi iyo farsamo la ysku jabiyaa farsamadaas waxay noqon kartaa cadowgii in meelaha loo gala aanu iska filanahayn ya meel aanu islahaynba cid baa joogta in loo galo oo dabeetana isagoo iska baraadla dhabarka laga jabiyo waxau noqon karaa dhabar jabinta waxa la yaqaano waxau noqon karaa in la miro ma fahamte waxuu noqon karaa wakti aanay maaragta warhaynin in la adigu calaa kulli xaal dagaalku waa khudca weeye alxarbu khudca dagaalku waa dagis la daga cadowga ilaahay weeye oo si farsamaysan loo gumaado halkaa aynu dayno subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka atub ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين